saaka wax ma cunteen maya qadana Mm.
hadda cashaa la joogaa hadda maxaad sugaysiin inaad cuntiin wax maa lidiin karanaa casho
maya haye maxaa casha loo karin waaya waxaan karsana maya maxaa u baahan tihiin hadda maxaa rabtiin in lidiin keeno yaa waxaan cunno waxaa cuntiin codkani aad maqlaysaan waa gabar yar oo aan da'deeda ku qiyaasay lix sano jir amaba toddoba sano jir waxa ay sheeganaysaa waa baahi may quraacanin qadha iyo cashana ma aysa arkin ilaahay muushii cid kale uma maqno iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed kuwani waa qoys carruur agoommo ah oo ku nool magaalada awajeer gaar ahaan xaafadda waagberi qoyskani agoonta ah oo aan ku booqanay hoygooda ayaa waxaa ka muuqato dhibaato aad u badan waxaa isku biirsaday guri la-aan gaajo rafaad cid garab haysato aysan ahayn iyo sidoo kale carruurtan oo aanan ku jirin dugsiga qur-aanka kariimka iyo sidoo kale iskool maadaama hooyada xitaa aysan u awoodin buug iyo qalin waxay ugu gado sidoo kalena dugsigii hore ay ugu jireen carruurtani lacag dartood ay oga hareen haddaba hooyada carruurtani dhashay oo warbaahinta istaa ku booqatay hoygeeda ayaa ka warbixisay xaaladda ay maanta ku nool yihiin iyadoo xitaa awoodi waysay inay codkeeda sare u qaaddo maadaama caloosheedu ay ahayd mid aanan maalin idil aan waxbagelin aniga ardayaa leedhaha waxba ma hayste ilmaasha saaka strong ee muslimka soo qaataan u qarsada waxba uma karin maanta doorka hawaadana wax ilaahay xaggiisuma wax ii waasoo loona haysta ma laha quraac iyo qado iyo meedba casho ma haysta saddexdoo ilmo maanta lama siin waxba lama siina waxbana ma haysta maxay cuneen maanta marka maanta waxba may cuni waa iska ergaleen haye een, ilmo agoomo maadaama ay yihiin ee, hoyga ka waran aad ku jirtaan waxaa aan ku jiro malaha aan haysta malaha aqalka waa iska dhammaaday waa iska duleelaa meel saxadii meel qabow loogana sida midba ma qabin ka waran roob had- xilli roobaa la geli hayaa roobka hari markaad soo wada qaadmiyood soo dabayliyood soo ilaax ilaahay aan baray maxaa inas dhahay ilaahayow waxba ma haysti ilow roobkanayta ilow na sii laakiin ilow waxba ma haysti nafaas iga sii xayar yacni inuu roobka guriga ku soo do bax xataa ma haystaa saarat bac ma haysto waxaan haysta malaha waxaan cuna iyo waxaan databa midba ma haysti
goormee waxaa cunaan ugu dambaysay ilmaha dalmaa shalay subaxda shalay xaggee uga keentay shalay aadba jiiraanka nagu soo qaatay soomaali weynta waxaan ka Ma- ma codsanayaa haystaa.
ilmahooga aman haystaa waxaan cuno iyo meelaan saaxda waxaan ku noolaadan rabaa ilmihii dugsi male iskuul male wax ay haystaan male ilmaha dugsi qur-aan ma dhigtaan maya dugsi waagee laakiin lacagaan u waaye marka hore shaqaynaya haddana lacag haddaan bahayna dugsiga lacag waa waa ka baabi cidda iska jawaab hadda maxaa kugu darno codsanaysaa hadda waxaan codsanaya wadaran cilmihiya waxba aan u haysanin wax cunaan iyo waxay ay ku saxdaan mid baan u haysanin waxaanu hayo malaha dhulkaya iskale dhulka ilaahay iskale ka soka anigaa iskale sheekh cabdiwahaab sheekh qanyare oo ka mid ah ducaadka ama culammada ismaamulka wajeer oo aad uga qiirooday qoyskani ayaa dhanka kale ka hadlay arrinka cidani isagoona ugu baaqay ummadda soomaaliyeed in lasoo igarab istaago carruurtani agoonta ah oo ay gaajadu aad ula ildaran yihiin gurina aan haysanin ee walaalaha muslimiinta ah galabta anigoo meesha madarada masacaada iska joogo ay gabdho muslimiin ah ay ii imaadeen oo reer wajeer ah ruux rafaadsanaan aragnay ruux rafaadsan waxay naga dhalabtay annagoo bilcaan kale ah qof culumaan inaas igu yeertiin aan u baahanahay dhibaato khatar aan ku jiraa qof culumaan ha liigu yeera wariyana haliigu yeera ay codsatay bal bilcaantaas inaad soo aragta iyo dadkaas rafaadsan ay igu dhaheen waan soo kacay bilcaanta waxay degan tahay lokeyshinka macallin salaad yay ku jirtaa iskuulka bolitechnic geeskiisa dhinaca oraxda ay ka fadhidaa magaceeda waxaa la yidhaha ruqiya ibraahim cabdilla nabigana waa kii dhahay sala allahu calayhi wasalam ana wa kaafiruyatiim ka hatayni fi ljanna waa kii nabiga dhahay calayhi salaatu wasalaam ow kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam farta dheer iyo farta musabixad oo ku xigtaa nabiga taagi markaanaas yidhi agoommo ninkii kafaala qaad oo dhaqaaleeya aniga labadan farood si ay isku yihiin oo kale aan jannada ku noqonaynaas dhahay markaa nooc raf kastoo muslim ah meel aad joogaba dibidda joogya kenya gudahooda ku jirya ilmaha iyo gabarta qof aqaano noqoya qof aan aqaano noqona waxaan idiin xaqiijina aniga oo sheekh cabdulwahaab sheekh isaaq sheekanyare la yidhaah oo culummada reer wajeer oo culumnimo ku hoggaamiyey ka mid ah odayaasha odanimo ku hoggaamiyey ka mid ah madaraso caada madarasada la yidhaah oo madarasooyinka weyn oo wajeer ka mid ahna maamulaheedi ah waxaan idiin caddaynaa dhibka iida inaad meesha yeelle oo maanta ninkii shilin meeshaas ku y- ku bixiya wax beenbeen looga qaaday ay yihiin oo ay noqonin oo wax beenbeen ay yihiin aan idin xaqiijina oo wax rasmi ay yihiin oo dad dhammaana asmeehan joogo yaan idin xaqiijina yaa muslim ahow yay taagan tahay yaa mu'min ahow ay taagan tahay yaa raxiim oo naxariisana ay taagan tahay intaasaan idiin sheegaynaa ha loola soo xiriira cabdiraxmaan mucaawiye ha loola soo xiriira ha- anigana waa la xiriiri insha allahu tacaala ciddan ha loo soo kalmeeyo yaa muslim ay taagan tahay si kastaba ha noqotee waxaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbo ay joogaan laga codsanayaa inay u soo gurmadaan qoyskani dhibaatada aadka u baahan ay haysato waxaana ugu daran xilligan ma haystaa hooyadani mana hays waxaana xilligan ugu daran wax ay cunaan hoy ay helaan iyadoo xilli roobeed la joogo hooyadani waxay inoo sheegtay in marka roobka uu imaado ay murugooto maadaama xitaa aysan haynin halka hadda ay ku jirto oo caqalheeri aad u duma ah bac ay saarato cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta star ismaamulka wajeer